Askarigan oo lagu magacaabo Cabdi Aadan Macalin Xuseen wuxuu ka tirsanaa askartii dowladda federaalka loo qaaday dalka Eritrea, wuxuuna haatan isku soo dhiibay maamulka Islaamiga ah ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo lagu soo bandhigay degmada Kurtunwari. Ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa goorta uu ku biiray dowladda federaalka iyo halka loo qaaday.
magacayga cabdi macalin aadan xuseen ciidanka oo intiileekeen askarsanaayo ayduween maxaa salaaxis waa kala yaaceen aniga xaragoydan waan ugu biiray haye goormaa ku biirtay laba kun labaatan iyo labada meelahaaseen xagee tababar kusoo qaaday bakeltri laba bilood ay isku maqnaydeen kow iyo toban bilood toban bilood xagga iyo ilaa adii bil oo oo dhaytaanka afar kun iyo adii gadab ma ahan anina hadii joogin hal malaa naga furo adi ma diyaarad diyaarad diyaaradan laba diyaarad heesi geelisa laba diyaarad geelisaasan hoogi haa hal malaa naga furo hal malaadan aniga qaar sideetan hamalaa dhimit meesha soo dhimit wuxuu sheegay in markii la geeyey dalka Eritrea ay intii tababarka lagu jiray ka dhinteen siddeetan askari kuwaas uu sheegay in qaarna xanuuno sababsadeen kuwa kalena ay naftooda dileen caafimaad daro adiga ninkii tuulishka barsimadan siina hadda sideetan ku dhinteen qaar iga cusub ee dilaayay isdilay haa qaar gacantooda isku jireen maat heegaako oo ged kusoo xirteen oo maat awr oo beero lehena ku dhacmaka beero dii waaye iyaga dilay mid hadii qaar maqas isku geliye iyo mid buur isoo tuuray iyo mid isceediyaan wadan kadib markii lagu soo celiyey Soomaaliya wuxuu sheegay in la geeyey xero maslax kadibna loo sii qaaday Maxaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan halkaas markii la geeyeyna wuxuu tilmaamay inay kala carareen marka hore nigerian hermasaha joogin atulka masaxnalkii kadib adeegsanka soo kala joogin markaasayna qaadeen maxaas iyagoo qaar yar duulaa kusoo tagayen faarqadana kusoo lahaa waa iyaga dhawa ilaaleen garaankii abaaga gatay yeelkii iyo maaragtay idoolkii cunaa aa suuq la geystay waa la cuna sareera oo meeshii eyankaasina garaankooda waa markayin waa kala arareen maayadaa dagaal ma jiraan qorada mitin marka intaas dhanaa ururkii dagaalna mida meeshaan ka sanaayen afar boqol todobaatan aan intii la geeyey laakiis todobaatan horta ama meel ba aadin iyo ay waa kala yaaceenba markaa soo tagay inuu kala hor ayaaceen iyaguna soo baxeen iyaan sida dimoga xamar xamar soo shireen ugu dambeyntii wuxuu baaq u diray askartii weli ku harsan safka dowladda federaalka geedkii hala jaro shaarbihi hala jeesto haa kow imaamad askari waa ka mamnuuc markay dhaheen wixii sunnadii iyo culamada ahayd markay diideen ay dhaheen shaartigii gaalkii reebo jiray markaan arkay arrimahaas ay u yaabaleen gaalniyaa lagu dhimin laga soo baxo oo maaragtay diin qaldanaa lagu socdaa meesha diinkaas qaldan ka soo baxay toobadeen ayay lahaa anigii waxaa iga qorsheysan alxamdulilah maadaama hadda aa ku toobadkeen inaa hooyaday hooyaday iyo xaaskii iyo aan la noolaado dadkiiba fushay ma ahan marka ugu horreysa firxadka ciidamada dowladda federaalka ay soo gaaraan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab